gudoomiye ku-xigeenka maamulka caasimada galmudug ee dhuusamareeb cabdisamad salaad aadan ayaa sheegay in maamulka magaalada dhuusamareeb uu diyaariyey qorshe la xiriira horumarinta nadaafadda waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday in dhulalka bannaan ee ku yaala magaalada dhuusamareeb islamarkaana qashinkuu tuban yahay ay u aqoonsan doonaan dhul dan guud ah islamarkaana loo adeegsan doono danta guud waxa uu sheegay qorshahani in uu yahay qorshe looga gol leeyahay horumarinta bilicda magaalada islamarkaana sare loogu qaadayo
nadaafadaa laga hadlay nadaafadda gudaha iyo bannaankaba waxaa loo dejiyey qorshe koob iyo soddonka bishaana ku jirna sebtembar amba ka dambeyda boos bannaanka ku yaala oo qashin uu yaala waxaan u aqoonsan doonaa booskaasu dan guud inuu yahay qashinkana waa ka wareeji doonaa dan guud oo dadka anfacaysana waa uga shaqay doonaa haddii ilaahaydu hal qof oo loo hagaajinayo booskiisa oo laleeyahy qashinka halaga qaadana ma jiri doono haddii ilaahaydu midka gudahana waxaan ugu talagalna qof walbaa gurigiisa inuu hagaagsado midka bannaankaana booskii qashin yaala oo soddonka sebtembar kabacdi ilaahay iidankii god wuxuu noqon doonaa dan guud waxaan u adeegsan doonaa meelaha qashinka lagu gubo waxaan u adeegsan doonaa meelaha xoolaha baadida lagu qabto waxaan u adeegsan doonaa masaalixda ummadda in looga shaqeeyo laamigan laga shaqaynaayo waxaan la ogolaa doonin in wasaqda lagu shubo waxaan la ogolaa doonin xoolaha aan cid ceshanaysa la erogo laamiga fadhisa
hadalkan ayuu guddoomiyuhu ka sheegay kulan loogu yeeray dadweynaha si looga shaqeeyo horumarinta magaalada iyo ammaanka